gabdhaha dhalinyarada ee ku nool kaamka caadli ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa haysto shaqa la-aan baahsan gabdhahan ayaa ah kuwa aan horay jaanis ugu helin in ay waxbartaan balse jecel in la baro xirfadaha farsamada gacanta sida cilaansaarka meeg abka harqaanka iyo waxyaabaha lamidka qaar ka mid ah gabdhaha kaamkani ku nool ayaa sheegay inay u baahan yihiin in la baro farsamada gacanta si ay shaqa abuur ula yimaadaan ama ay u shaqaystaan mustaqbalka dhow waxaan ka mid ahay in kaamka caadley dadka deganaan ka mid ahay gabdhaha dhalinyarada ah waxaa u baahnaa lahaa in shaqa abuur noola sameeyo sidoo kale aan ahaan waxaan xiiseeyaa cilaansaarka haddii shaqa ahaan lay abuur waa iska jeclaan lahaa oo cilaansaarka lay si aan uga sii shaqaysto waxaan ka mid ahaa haweeneyda gabdhaha degan kaamka caadley dhalinyarada ah waxaa rabnaa shaqa abuur in naloo sameeyo sida cilaansaarka harqaanka iyo waxyaabo kaleeto badan oo xirfadda gacanta nala baro si aan ugu sii shaqaysano waxaan ahay kaamka caadley haween ka tirsan waxaan rabnaa xirfad shaqo oo lagu shaqaysto qeybta gacanta sida harqaankao kale cilaansaarkaoo kale siiba cilaansaarka aada u danaynaya insha allah in lay baro inaan kusii shaqaysto ayaa nuur cabdi maasha allah marka waxaan rabnaa dhalinyarada oo waxaan nahay oo kaamkan degan oo ka mida waxaan rabnaa xirfadan ku shaqayso lahaynay oo harqaan maxaa kuu sheegaa xirfada gacanta marka cilaansaarka maxaa kuu sheegaa maykaabka intaasaa u baahannahay in lalaga caawiyo in lala baro kusii shaqaysanaan rabnaa baagamuudada baagamuudaa iska nahay baagamuudaa la hayso marka intaasaa u baahannahay asalaamu calaykum magacaygo shukri oo ku nool kaamka caadley maxaayate waxaan codsanaynaa harqaan maxaayate cilaansaar maxaayate nadaafada gacanta maykaabka ina la baro oo kusii shaqaysano beri insha allah haduu ilaayira oo maxaayate shaqalaanaan hayse baagmuudaana gabdhaha ku nool kaamamka barakacayaasha beledweyneha ayaa intooda badan ah kuwa aan horey u helin fursado waxbarasho maadaama ay kasoo jeedaan qoysas danyar ah waxayna haatan codsanayaan in la siiyo fursado ay ku bartaan farsamada gacanta oo ay aaminsan yihiin in noloshoodiiyo mustaqbalkooda ay wax kusoo kordhinayso